min صaxiix sunani abi dawuud baabka boqol iyo toddobiyo soddon waxa uu leeyahay baabu bowli sabiy yusiibu thawb waa kaadidii ilmaha inanka yar oo ku dhacaysa marada jidhkiina waa la mid sidee loo nadiifin can ummi qays binti mixsan annahaa gabadhaasi atat bibnin lahaa sagiir inan yaray lahayd bay ula timid rasuulka sala allahu calayhi wasalam inankaasoo lam yaakul idacaam aan raashin cunin ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkay ula timi inankaa yar oo waa loo keeni jiray ciyaalka si uu dhanxanaga ugu mariyo timirtii yaraydee macaanayd iyo candhuftiisii shariifka ahayd fa ajlasahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fii xijri nebigu ilmaha yar dhabtiisu fadhiisiiyey fa baala calaa thawbi ilmihii yaraana maradii rasuulku ku kaajay fa dacaa bimaa nebigu biyo ayuu yidhi ii keena fa nadaxahu wuu ku rusheeyey walam yaksilhu mana maydhin xadiidku markaa wuxuu inoo faa'iideeyey ugu horeyn naxariista dumarka naxariista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ubadka yarar uu naxariisanaya iyo aabbihii ummadda inuu ahaa oo uu barakayn jiro carruurta waa loo keeni jiray waxaa ka muuqanaya dulqaadkiisa ilmaha yaroo ku kaajay wax diiqada ma dareemin laakiin xalkii uu keenay waxaynu ka arkaynaa nijaastu inay qaybe tahay oo mukhafafa waa mutawasita waa haqiila nijaas fudud oo tan la rushaynaya ah nijaas dhexo oo tii la maydhaya ah nijaas culus oo tii ayga ee toddobada jeeree midiciidda tahay la maydhayo wiilka yar waxaa lagu sifeeyey inuu yar yahay marka laba qeyd buu leeyahay oo waa inuu yar yahay raashinno aanu cunin ee masalan wakhtigu caanaha cabaya uu ku jiro laba sanana ka yar yahay can lubaabata binti alxaaris waa maymuuna bintulxaaris walaasheed maymuunana xaaskii rasuulka ahayd lubaaba waa ibna cabaas hooyadii waa xaaskii cabaas ibnu cabdilmudalib qaalat waxay tidhi kaana alxuseyn bnu caliy radia allaahu canh baala kaana wuxuu ahaa alxusein ibnu caliy cali bnu abi aalib inankiisii nebigu awowga u ahaa xusein radia allaahu canhu fii xijri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dhabtiisa ayuu ku fadhiyey fabaala calayhi nebiga wuu ku kaajay inankii yaraa faqultu waxaan idhi nebigii anigoo la hadlaya ilbas tawban maro kala xidho rasuul allow wa acdinii isaarak guntigaagana iidhi xataa aksilahu kay aksilahu si aan u maydho qaala markaa nebigu waxau uhi innamaa yuqsal waa la maydhayaa min bowli lunhaa tadhadi kaadideeda wa yundaxu waa la rushayn doonaa min bowli dakar inanka lab kaadidiisa saasuu u kala qaaday markaa nebigu waa intay daa yaryar yihiin sida xadiidkaa hore uu soo xusay waa ilmo yar oo aan raashin cunin farqigaasaana u dhexeeya sababtuna wax kasta ha ahaato mashaqadoodoo kala badan oo inanka aada loo qaadqaado oo haddii laydhaha la maydho hawli ku jirta ha noqoto iyo culimmada qaarkoodoo tilmaamay waa laga yaabaa in kaadidoodu kala adag tahay oo midna khafiifay tahay midna haqiil si kastaba aadee maadaama xadiidku uu sugmay waa la raaci can abi samxi qaala kuntu akhdumu nabiya sala allahu calayhi wasalam asxaabigaasi wuxuu ihi nebi maxamed baan u shaqayn jiray oo sharaf ahayd fa kaana idaa araada an yakhtasil markuu nebigu doono inuu maydho qaala wuxuu uhi wallinii qafaak qadaadkaaga iisii jeedi fa uwalliihi qafaay qadaadkaygaan usii jeedinaya fa asturhu bihi maran ku qarinaya marka taa macnaheedu waa farsamo jirto meel bannaan haddii uu joogo ninkaa la socday maruu kala bixinayaa waanu ka sii jeesanaya rasuulka marka maradaasi dee waa maro ballaadhan oo dhinacii dadku uu ka xigay buu ka asturayaa khalaas isaguna markaa waa iska maydhanaya isagiina arki maayo dadkii ka sheegayna arki maayaan fa utiya bixasan aw xusein radia allaahu canhuma labadii inan rayxaanadiisa ahaa uu jeclaa ayaa loo keenay mid ka mid ah fa baala calaa sadri markuu nebigu kor u qaaday nebiga laabtu kaga kaajay faji'tu aksilu waana mi anigoo ka maydhayo raba inaan ka maydho faqaala markaasuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam yuqsalu min bawli iljaariyati inanta yar kaadideeda waa la maydhi wa yurashu min bawli lghulaam inanka kaadidiisana waa la rushayn shayga la rusheeyeen maydhidiiyo maroojin u baahan wax nijaastiisu ay khafiif tahay weeye can ilxasan baa laga wariyay qaala inuu yihi alabwaalu kulluhaa sawaa bowlalku kaadiihoo dhami waa isku mid bu ihi xasan waa siday ula noqotay laakiin xadiidkaa laga raacayo qowlka xasan la raaci maayo can caliyin radia allaahu canhu qaal yuqsalu min bowli ljaariya inanta kaadideeda waa la maydhi wa yundaxu min bowli lghulaami inanka kaadidiisana waa la rushaynayaa maa lam yadcam intaanu dacaam iyo raashin cunin wa qaala qataad wuxuu isaguna yidhi haadaa maa lam yadcam adacaama waa intaanay raashin cunin faidaa dacinaa gusilaa jamiica hadday wiilkiiyo gabadhuba wax cunaan waa la maydhi can khayrata umi xasani اlbasri xasanulbasri taabicigii jaliilkaa hooyadii annaha absarat umma salama waxay aragtay umu salamo gabadhii la odhanayay xaaskii rasuulka tasubu lmaaa iyada oo ku shubaysa calaa bowli lghulaam inanka kaadidiisa iyadoo biyo ku shubaysa maa lam t maa lam yadcam intaanu waxba cunin faidaa dacina marka uu wax cunana hasalatu way maydhaysay wa kaanat waxay ahayd xaaskii rasuulku taqsilu bowla aljaariyati inanta kaadideeda way maydhaysay sharcigu wixii uu yidhaahdun baa la raaci wuxuu doonayaba ha yidhaahdo shaaricu e shaaricu waa ilaahay rasuulkaanu u egmaday sala allahu calayhi wasalam idan markaa wuxuu idhaahdo waa la raacayaa waanaynu ku amrannahay sirta iyo xigmadda ku jirtaana marna way inoo muuqataa marna way qarsoonta baabu alardi yusiibuha albawlu waa dhulkii oo kaadii ku dhacayso sida loo nadiifiyo can abi hurayrata ana acraabiya dakhala almasjid nin reermihii masaajidkuu soo galay oo islaamay wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama jaalis nebiguna wuu fadhiyaa fasallaa ninkii wuu tukaday iyaday muujinayso salaadii masjidka ee taxiyatulmasjidka oo kale masalayn ahayd qaala bnu cabdata waxau ihi rakcatayni buu tukaday uma qaala ninkii waxau ihi allaahuma arxamnii wamuxammadan walaa tarxam macanaa axada ilaahu anigiiyo muxamed unu naxariiso oo cid kale naxariistaa hanala wadaajinin faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi laqad xajarta waasican waxaad soo koobtay laqad taxajarta waasican xajri waxaad hakisay shay ballaadhnaa oo ilaahay naxariistiisa ahoo dee ilaahay cidduu doonaba uu gaadhsiiyo ayaad koobtay uma lam yalbas ninkii mabuu sii jooginba ambaala inuu ku kaajay fii naaxiyati almasjidi masaajidka dhinaciisaasuu kaadi la joogsaday fa asraca annaasu ilayhi dadkiibaa u degdegay fa nahaahum nnabiyu marka waxay ugu degdegeen inay dee wax ka qabtaan markaa riwaayinku waxay u badan yihin qaar waxay idhahdeen waar ka qabta qaar kalena waxay dhahan waar kadaa kadaa oo way ku qayliyeen ficil gacan may saarine laakiin waa lagu qayliyey wa qaala markaasaa nebigu waxau ihi iska daaya markuu yidhi ba haddana wuxuu ihi uu sababeeyo innamaa bucidtum waa la idinsoo diray muyasiriin idinkoo wax fududaynaya walam tubcathuu mucasiriin idinkoo wax adkaynaya la idinma soo dirin subuu calayhi waxa a kaadidaa ku shubtaan sajlan min maa wadaan biyo ah aw qaala ama wuxuu ihi danuuban min maa wadaan biyo ah ku shuba marka xadiidku saasuu muujiyay oo dadka in lasoo dhoweeyo weeye oo aan munafiriin la noqonin dadka kala erya ahmiyad weyn bay leedahay ummadda in la ururiyo nebi haaruun calayhi salaam markii walaalkii nebi muuse uu qabsado garhkii iyo foo madaxa uu qabtay eeu war maxaa ummaddii waa maxay sowtan gaalowday waxau uhi inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qowlii war waxaa baan ka baqay fikirkayga wuxuu ila noqday bal inayse sii huwanaadaan intaynu isugu imanayno kala taga dadkaasaan ka baqay oo dhib igu noqday buui inaad hadhowna tidhaahdo ummaddii baad kala eriday markaa dadka in la ururiyo oo loo muujiyo in loo danaynayo oo aan laga aargoosanayn wuxuu nebigu muujiyey calayhi salaatu wasalaam haddii isaga ilaahay uu soo bacfiyey ama uu mabcuuth linnaas wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin uu yahay in dee dadka loo soo diray innaguna mabcuuthuun baynu nahy kuwa lasoo diray innamaa bucithu oo risaalada rasuulka isagaale laakiin fariintii baynu ka qaadnaynu xambaaraynaayoo innaguna waxaynu taagannahay halkii rususha mar hadduu nebigu tilmaamay khitaabkii ummaddiibuu siiyey idinkii baa laydin soo diray buui oo rasul dadkii u ah markaa firdhinina maxalushaahidkuna waxa weeye sida dhulka loo nadiifiyo ayaad arkaysaa in biyaha uun lagu badinayo waxay habboon tahay wixii duco ah in dadka laga wada qaybgeliyo ile kelmadunbay kaaga xidhane allaahuma akfir lii waliwaalidaya walikada walilmu'miniin intaasaa kaaga filan lacag kaaga baxaysaa ma jirto waxaan lacagiba kaaga baxayn oon culaysba kugu lahayn dee haddii aad tidhaahdo soo koobto waa kan nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan ku qabsaday can cabdillaahi bni macqil ibni muqarin qaala sallaa acraabiyu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam bi haadihi alqisati buu sheegayoo dee nebigu la tukaday buu riwaayada horena isagaa laba ragcadood tukaday bay sheegaysa waa suuragal labadaba inuu isku daray oo labada ragcadoodna uu tukaday kadibna nebiga la tukaday qaala fiihi wuxuu isagu xadiidkiisa ku yidhi waqaala yacni nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu yidhi khuduu waxa qaadaa maa baala calayhi min aturaab ciidda inta uu ku kaajay fujiya fa alquuhu halkaa iskaga tuura wa ahriiquu calaa makaanihi maa'an meeshii kaadidana biyo ku shubaa marka riwaayadani tirmidi ood soo aragtay intanay ka kordhisay oo ah inuu yidhi markaa nijaasta inta usii badan ee kaadidu ay ku biirtee sare fujiya marka intan laftigeeda waa saxiix marka sidaana waa la sameynoo si nijaasta u khafiifto qaybteeda koraa la qaadayaa kadibna inta soo hadhayna biyaha lagu badinayaa marka islaamku halkaasuu taagan yahay si qofka loo soo dhoweeyo bal haddii qaladkii u ka dhacay inta wax loo sheegayo casharada loo dhigayo gefkiisa hore saxaradiisa iyo kaadidiisoo la gurana ha ahaatee bali ninkaa odayga alla isaga dulqaato oo aan la odhanima ninka inta la-eg baanu alaabtiisa guraynaae dee isagu ha gura war dhaqaaqo gur bay odhan lahayeen dadku laakiin bal isagu ha iska taagnaaday idinku gura buu yihi rasuulku sala allahu calay wasalam baabu duhuuri alardi idaa yabisat dhulku waa daahir buu noqdaa markuu qalalo ee ciiddu ay qalasho idaa yabisat idaa yabisat alard can ibni cumara qaala wuxuu uhi kuntu abiitu fi lmasjid masaajidka ayaan seexan jiray fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii rasuulka wa kuntu shaab fatan shaaban cazaban nin intaasa baan ahaa nin dhalinyaro ah ayaan ahaa da-yar oo aan xaas lahayne doob ah fatigu waa ninka dhalinyarada ah shaabkuna sii xoogga ah cazabanna waa caazib iyo cazaban waa qofka aan xaaska lahayn wuxuu sababaynayaa masjidka waxa uu seexanayay daraaddii wa kaanat ilkilaabu tabuul ayaduna way ku kaaji jirtay meelahaa wa tuqbilu wa tudbiru fi lmasjid masaajidka ayay soo qaabili jirtay oy u daba jeedin jirtay marna way sii dhaafaysaa marna masaajidka aydu soo dhaafaysaa dee dabcan sida aada arkaysana meelahaa dambe iyo inay daaradda ka boodayaan fii baa ilan la isticmaalo waa darfiya banaanka masaajidka maaha daaraddiisaa dambe iyo bay dhex cararayaan falam yakuunuu may ahayn asxaabtu yarushuuna shay-a min dalik meelaha aydu martay ama ay ku kaajeen waxba may rushayn jirin taa macnaheedu waxa weeye kolkii ay ciiddii qallashay laydhiina qaaday qoraxdiina ku dhacday bay iska nadiif noqotay masaladaasina markaa waa masalo kale oo xadhkihii dharka lagu warhayay iyo wixii maaragtay bacadka uu jiiday dhirtii iyo ciiddii iyo markay qallalaane qoraxdu ay ku dhufato maadadii kaadida iyo nijaastii bay tagsiin karaysaa baabun fi ladaa yusiibu dhayl waa wasakhdii taabanaysay faraqa faraqa qofka soconaya iyadana talo muxuu noqonayaa xukunkeedii can xumaydata umi waladin liibraahiim ibni cabdiraxmaan bni cawf xumayda inantaa waxaa la odhan jiray waa addoon bay ahayd uu iska lahaa cabduraxmaan ibnu cawf inankiisii la odhan jiray ibraahim annahaa addoontaasi waa addoon dadaalayso aqoon-yahanadee sa'alat umma salamata zawja annabiyi sala allahu calayhi wasalam xaaskii rasuulka ee magacaa la odhan jiray bay weydiisay faqaalat waxay tidhi ini imra'atun utiilu dayli ruux dumaraan hoo faraqayga hoose waan dheereeyaa wa amshii waanaan socdaa waanaan socdaa bay tidhi fi lmakaani alqadir meel iskaba wasakha oo nadiif ahayn faqaalat umu salamata waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi yudahiruhu maa bacdah yudahiruhu thawbka ama marada waxaa nadiifinaya ciidda ka dambaysa haddii ciiddaa hore ay wasakhaysay ama ha qalalaato ama ha qoyanaatee waxaa engeji waxaa hagaajin doonaa ta dambe ta dambea markaa nadiifinaysa inay qoyan tahayna xaggan dambea laga fahmayaa oo qeyb qoyan hadday soo marto qeyb qalalan ay sii marto intaasaa ku filan can imra'ati min bani cabdilashhal qaalat qultu yaa rasuula allah gabadhan kalena rasuulkaabay toos u weydiisaa waxay tidhi inna lanaa dariiqan ila almasjid muntina waxa aanu leenahay waddo masaajidka loo maro oo iska wasakhaysan natanku urtu ahaa uraysa oo dee waxyaaba lagu daadaadiyo fa kayfa nafcalu idaa mudirna maxaanu samaynaynaa marka naloo roobeeyo idaa mudirna marka roobku noo do-o meeshii qoydo maxaanu samaynaynaa qaala markaa nebigu waxau uhi alaysa bacdaha dariiq miyaanay wadda jirin ka dambaysa iyada hiya adyabu minha iyada ka wanaagsan waddo ka dambaysa oo ka nadiifsani miyaanay jirin qaalat qultu balaa maya way jirtaabaani qaala wuxuu uhi fa haadihi bi haadih dee tanbaa tan lagu lagu nadiifinaya fa haadihii tan dambe tan hore bi haadihi tan dambea lagu nadiifin labada un dee isu jar buu ihi oo markay taa dhoobo soo qaadato faraqii marada ah tan dambe unbaa sii la sii jiiday unbaa marinay ayuunbaa nadiifinaysa marka diinu shawaaric waddada iyo had iyo jeer oo adiga arkay oo dee dadka howlbaa ka haysato oo ummaddu suuqii bay joogtaa masaajidadii bay tegayaanoo xaafadii bay u kala socdaanoo dadkana lagama waayo wax waddada wax ku tuura marka sharcigu isaga oo mashaqada iyo culayska dadka ka dulqaadaya waxaa la fududeeyey waxaa qofka xaggiisa hore hoose marmaraya oo innagaa soo aragnay faraqii maradu marka ay qallalan tahay iyo marka ay qoyan tahayba meesha aada martay in wixii ka dambeeya uu nadiifinayo haddii in ka dambayso dee engejisaa ay jirto hadday dee engegi weydo nijaasi ku taallo waa halkeeda laakiin hadday nijaastu qallajiso way ku filanta taasina waa rafcan lilxaraji waalmashaqati cani lumma si ummadda looga dulqaado dhibka haysta oo maanta markuu suuqu wada qoyo ee islaado shaqo tag ama magaalada dhex soco dhib badan baa kaa qabsanaya inaad iska ilaaliso ama aad dee alaabtii bedasho marka waxyaabaha qaarkood ayaa loo fududeeyaa dhibka dadka ka haysta daraadii baabun fi ladaa yusiibu nacl waa wasakhdii kabta taabanaysa iyaduna sideebay nadiif ku noqon kartaa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxau uhi idaa wadi'a axadukum midkiin hadduu ku joojiyo binaclihi ladaa kabtiisa hadduu wasaq ku joojiyo fa ina aturaaba ciidu lahu dahuur way nadiifinaysaa halkan u saxaro ama qurun ayuu ku joogsaday dabeetana wuu socdo maantao dhan ciiddu kusii xoqay ciiddaasaa nadiifinaysa waayo aladaa waa wasakhun waa wax nijaas loo tixgeliyey dee wixii aan nijaas ahayn adaa lama idhaacdo yasaluunaka cani ilmaxiid qul huwa adan waa nijaas wey marka nijaastii noocay doonaysaba hatee haddii kabtii ay intood ku joogsato ciiddii lagu xoqo dee ciiddaasi way ku filanta fa ina turaaba lahu ciidani lahu isaga dahuur dahuur bifatxi daa waxaynu soo nidhi waa shayga la isticmaalay wax lagu nadiifiyey marka biyaa bay u tahay sidii biyaha loogu maydhi lahaa bay u tahay can abi hurayrata can inabiy bimacnaahu abi hurayrana macnaha kaasoo kale wariyay qaala wuxu uhi idaa wadica aladaa bikhufayhi qofku labadiisa sharabaad labadiisa kabood labadiisa kuf markuu ku joojiyo wasakda fa dahuuruhuma aturaab ciidda ayaa nadiifinaysa sharcagahaaga iyo meesha ciiddaasaa ku filan taa macnaheed waxa weeye inuu qofkii iskaga tukan karo labadii kabood kol haddii uu ciiddii dhulka ku xoqay oo ciiddii ay cagtii ka jartay wasakhdii ku taalay wax maydhiga looma baahna a'imada qaarkood way qabaan maydhiga laakiin xadiidkani sidaasuu tilmaamaya waxaa xusid mudan kabuhu way yar kala duwan yihiinoo kabaha qaarkood way isku siman yihin sida bahalii jaangariga la odhan jiro oo kale kuweenna waxaa aada ugu badan si aan loogu silbanin xariiqyo waaweyn baa loo sameeya ama godgod bay leeyihin iyo dildilaac haddii wasakdu gasho dee operation dhan bay u baahanaysa inaad qori soo qaadato oo aada qorigaa kaga xoqdo mooyaane cagtood marisay maantoona haddaad cagta ku qorayso nijaastii wuxuuna gelaysaa liidimaha jeexjeexan halkii unbay kusii dhegantay laakiin tan laga hadlayaa waxa weeyaan dee berigaa waxaa la gajan jiray dibaaqa wixii la odhan sarihii isa saaraaye dee isku sinaa oo marka iminka dee sidaa loogu xoqo ciidda markiiba tegaysa ee ciiddu jaraysa haadihi mulaaxada muhima arrinku xisaabtankeeda la weeye laakiin wixii oo iska dhooban ood iska arkayso inaad tidhaa ciidda ku xoqabaa laysow tan rasaysan ee weli kugu sii harsan taasi markaa waa mid baraarujin u baahan weeye marka hadduu qofkii maalan cidlooyinka iska jooga ama jinaase ku tukanaya ama musaafir yahay kabaa noocaasa ciidda uu ku wadwaday uu iskaga tukan karaa ama masaajidkan oo kale ama masaajidadeenan goglan dee nebigu in wuxuu mar kale amray hadduu yihi ha lagu tukado kabaha waxa kaleu faray in dee masaajidadana la nadiifiyo oo caaisha waxay leedahay rasuulku wuxuuna faray deegaamada iyo xaafadaha inaanu masaajidada ka dhisno udgoonayno nadiifino saddexdaasuu na wada faray marka haddii labadii arimood ay labadiiba waarid yayna soo arooreen dee waa la iskaga tukan karaa kabaha wixii aan ahayn meesha uu yidhi dee nebigu nadiifiya calayhi isalaatu wasalaam baabu lbusaaq yusiibu thawb waa candhuuftii oo ku dhacaysa marada can abi nadrata qaala wuxuu uhi bazaqa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu fii thawbii maradiisuu ku tufay waxaka wuu isku jejebiyey bacdahu bibacdin marada barhkeedba barhka kaleu ku xoqay marka duufkii iyo xaakadii iyo candhuuftii caadiga ahayd waxoo dhani waa iska daahir nadaafad ahaanunbaa dee la ysaga maydhaa mooyaane qofku haddii uu markaa masariyo wixii iska mariyo waayo ama masarkii iyo softigii wixii qalalaaye uu jeebka gashanaya intuu iska mariyey kadib iyo maradii wixii waxa weeyaanun wax daahira nijaas maaha marka arrimahaasina manidii un bay la mid yihin manidii hore aynu soo marnay baabu dahaaro halkaasuu ku dhammaaday wax badan oo qofku wax iska weydiinayana waa looga jawaabay waxaana kaaga muuqday diintu inay diintii nadaafadda tahay qofka muslimka ahina markuu cibaadaysanayo markaanu cibaado ku jirin mar walba waxa uu diyaar u yahay inuu nadiif yahay ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin ilaahay baa kugu jeclaanaya min fawaa'idi dahaara annaha sababun limaxabati rabbi alcaalamiin waa faa'iidooyinkeeda waxaa ka mida inuu ilaahay kugu jeclaanayo innaguna waxaynu u ordayna ynu u noollahayba waa inuu ilaahayna jeclaado subxaanahu watacaala laysat alxikmatu an tuxiba walaakin an tuxab inaad jeclaato waxaad ku gaadhaysaa inuu isagu ku jeclaado marka waa in lagu dadaalaa mar walba dahaarada oo aan cidnaba lagu halayna qofku ilaahay ugu cibaadaystaa shaarica inuu wax ka qabto oo u nadiifiyo qofka muslimka ah furihii salaada marka aynu soo aragnay oo miftaaxu salaa addahuur dahuurka ayaa maaragtay furaha salaada aha salaaddii baynu galnay marka kitaabu salaa salaadii ayuu kitaabu yahay horeynu usoo qaadanay dariskii kan ka horreeyey buu ahaa baan filayaa tirmidy mabaaxith xawla aلsalaa qodobada dhowr iyo tobanka ahaa aynu kaga soo hadalnay salaada markaa iyaga ayaad ka raajici doontaa cajalada hore insha allahu aynu shanta daqiiqo kusoo koobnay axkaamtii salaada oo ilaa dhowr iyo toban qodob ahaa si deg dega mansilada islaamka ay ku leedahayna waxaad iyo aada u weyn weeye ashahaadaday ku xigtaa cibaadadaasi ummaddaasi kolba salaada miisaanka ay ku leeyihiin iyo ilaalinteeda ayaa islaamnimadoodana ay ku xidhanta siay asxaabtuba tilmaameen gaalnimo waxaanu naqaalay berigii rasuulka salaadoo laga tago qofkoo salaad la-aan ku sugan dee islaamumaanaan aqoon baydha rasuulkuna wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam diinta qaybaheeda in kolba qayb la tuurayo oo shareecada ku dhaqankeeda ugu horeynaya salaadaana ugu dambeynaysa bal ka waran salaadiina hadday silic kusii jirtada oo bercentageka ama nisbada tukanaysa muslinka ay aada usii yaraadaan salaaduu nebigu uli dadkay ugu dambeynaysaaba tiibaaba sidan loola dar loogu darxumaysanyo aada usii liidata marka ummaddu inay aada usii liidato ayaa ay tilmaamaysa lidaalik baa maanta muslinka qofka islaamkiisa ku adag waxay gaaladu ku qiimeeyaan siduu salaada ugu adag yahay ayaa maarata nin falastiiniya dooda nin yahuudiya wuxuu yihi waxaa dhici doonta yahuudiya wakti aanu idinka adkaan doono oo geedka qarqadka la yidhaahdo dhirtoo dhan geedkaa marka laga reebo meel dhagaxa geedka meel walba idinku qaylin doonto oo jaamidaadkiiyo noo hiilin doonaan xataa waxyaabaha dabiiciga ee dhulka ku nool ninkiina uu soo kooba wuxuu waa run way jirtaa taasi oo waan arkaye laakiin waktigaasi buuhi waa waktiga aad salaada subax u camirtaan sida jumcahoo kale marka subaxa usoo camirtaan sida jumcaha berigaah inoo haata buuri taa iminka laydinkuma hayee dee jumcaha inta iska dadka qaar baaba iskaga tukada un dalxiis ahaan iyo maanaan tukane laakiin salaada subax masjidkii tobanka saf ku tukanaya nus baa ku tukanaya marka halkaasaa diraasada laga eegaayo marka iminka qofku salaada subax iyo jamaca iyo muxaafado ku sameu ilaaliyo dadka islaamka la dagaalama waxay dhahaan kaa islaamku waa ka dhabe intaanu inagu soo qarxin bal horta halkiisa aan kaga hortagno keliya wuu tukaday uun salaadunbuu ilaaliyey dabeetana waxaaba dabagalbasaasi intii ugu samaynayaan inuu subaxa tago un ninkani aad buu uqayanya wey kol hadduu jamaca ilaaliyo subaxa kii kaleyla wuu seexanaya waa abuqalafe marka haadihi alcibaada dadka way ku dayacan tahay miyo magaalada waxay mudan tahay in aada loogu dadaalo oo dadka lagu baraarujiyo oo shucuurkii iyo fatiiladii gudashadeed lagu abuuro baabu fardi salaa waa xukumkeeda nebiguna wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam dee malafka ama faylasha ilaahay uu soo kala bixinayo markuu dadka xisaabinayo camalka addoommaha iyo ilaahay udhexeeya salaada horeysa hadday hagaagto camalkii kale uu hagaagay hadday kharibantana wixiisii kale o dhan waa khalaas can dalxata bni cubayd illaah qala jaءa rajulu ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waslama min ahli najdi nin najdi iyo xaggaa ka yimi dhulkaa ila najdi iyo tihaama la odhan jire xaggaa koonfur bari taqriiban ama bariba u badan xagga xaramka ka xigta ayaa ninkaasi uu ka yimi najdiyiinta faa'il الra's madaxiisuna waa iska busbus iyo bulbul buu leeyahy wuu isku kacsan yahay nin feedhan oo subkan uma ega yusmacu dawiyu sawti waxaa la maqlayaa bowbowda codkiisa iyo dhawaaqa walaa yufqahu maa yaquul waxa uu leeyahna lama fahmayo oo dadka dee reer miyiga ahi waxay iskaga nool yihiin dhul furan oo sheekaysigoodu dee baaqaba iska yahay xoolaha loo yeedhaayo dadkaa loo yeedhaayo meeshu waa iska wada yeedhmo waxaan afka la ysa saarayo way ku karantiimaysayin iyagu marka magaalo la keena in la yidhaahdo hoosu hadal dee nin xidhan oo xabsi ku jir unbuu u yaro egaanaya marka halkaasuu ka soo tiraabay oo uu ka soo waday hadalka xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday fa idaa huwa yas'alu can ilislaam islaamkaabuu weydiinayaaba faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi islaamkii markuu uga jawaabay isaga oo tilmaamaya inuu islaamku acmaal ka kooban yaho hadaluun aanu ahayn la yidhaahdo khamsu salawaatin fi lyowmi walleyla waa shan salaadood oo la tukado habeenkii iyo maalintii qaala hal calaya kayruhun intaa waxaan ahayn miyaa laygu leeyay buuhi oo farala qaala laa maya ilaa an taawaca ilaa an taawaca tatawaca inaad dee sunno falato mooyaane oo aada sunno tukato qaala wuxuu uhi wada markaa taa macnaheed waxa halkaa xadiidkaasi wuxuu caddeeyey wax salaadahoo farala inaanay jirin oo joogtaa salaatuljanaaza waa halkeeda salaatii lagu nadray waa halkeeda laakiin salaad farada oo joogtaahi waa shantaasu xadiidku saasuu caddeeyey waliya qaarkood baa witriga iyo salaatuleylka iyo salaadaha qaarkood ka keena hadal ama inay nebiga ku waajibahayn laakiin xadiidkani saasuu sheegay qaala wuxu uhi wadakara lahu rasuulu llahi ninkii rasuulku wuxuu u sheegay siyaama shahri ramadaan bisha ramadaan iyo soomkeeda qaala hal calaya kayruh ramadaan waxaan ahayn miyaa laygu leeyay qaala laa ilaa an tatawaca inaa ilaa an tatawaca waa taadii baa ku idqaamanay tatatawaca bay hado labadii tood mid ka midaba taada lagu idqaamay inaad dee soon sunnaa soomto mooyaane qaala wadakara lahu rasuulu llahi sadaqa wuxuu u sheegay sekada qaala fahal calaya kayruha sekadaadii sheegtay waxaanayn miyaa laygu leeyay markaasuu nebigu uhi qaala laa ilaa an tadawaca faadbara rajulu wahuwa yaquul ninkii markaa xajkana waa laga yaaba inaan waktigaa la waajibinin ninkii wuu tegey wahuwa yaquulu isagoo leh wallaahi laa asiidu calaa haada walaa anqus waan dhaartay intaa uu nebigu ii sheegay kana kordhin maayo kana nuqsaamin maayo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam markaa rasuulku wuxu uhi aflaxa in sadaqa wuu liibaanay hadduu ka rumeeyo ballantaa markaa waxaa laga fahmay ilaalinta arkaanulislaamka inuu qofku jannada ku helayo waayo waa raasamaaliya faa'iido oo dee qofka arrinkiisu wuu u badbaadaa iyo aayihiisu hadduu raasamaalku u nabadgalo bal horta faa'iidada u biiraysa waaba halkeede akownkii hadduu kuu badqabo raasamaalku dee jidka waad gudbaysa oo abaaraha iyo inkaarahooda waad ka nabadgelaysa laakiin haddii ay raasamaalkiina uu kaa dhammaado waa baylaha wey iyo balaayo marka ilaalinta arkaanu islaamku waa arrin aan safaad lahayn ee qof walba waajib ku ah oo ilaahay u saaray qodobka haddii aada soo aragtay mansiladii salaada iyo xukunkeedii inuu farad iyo arkaanu islaamkiiba ay ka mid tahay adilada ka warramaysa ay aada u badantao boqolaal tahay sidoo kale muslimiintuna isku waafaqeen midka muranka keena yidhaah salaad iyo maxaa iga dana subax ismaydhmaydhka islaamka wuu kaga baxaya isaguna waa ku gaaloobaya waa macluum min addiini bidaruura shayga ay yidhaahdaan culimadu diinta si cad baa looga ogaado bila hadal weeye marka haddii xukunkii uu saa noqday waxaynu eegeynaa shuruuddeedii baynu markaa gallay miftaaxii u horreeyey dahaaradu ahaa miftaaxa laba shardiga labaadna waxaan shardigii u horreeyey dahaaradu ahaa min alxadath waannajaas shardigaasoo laba isa saar ahaa in nijaas laga nadiif yahay iyo in xadath laga nadiif yahay shardiga saddexaadna waa alwaqt dukhuulu اlwaqti baabun fi lmawaaqiit can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam axaadiidtii tirmidiga aada ku soo aragtay ayaa uu sii yaro faahfaahinaya halkuu isagu soo yaro koobay waxa uu nebigu uhi amanii jibriilu calayhi الsalaam cinda albeyti maratayn malakul jibriil baa imaamiin noqday laba jeer kacbada agteeda fasallaa biya duhra xiina zaalat ishams wuxuu duhurkii tukiyey markay qoraxdu bartanka ka baydhay wa kaanat qadra shiraak wa kaanat ay noqotay qadra shiraak shiraaka qadarkii ay noqotay macnaha dee qoraxdii sida la ogsoon yahay marka ay leexatay waxaa soo baxayaa taqriiban wa kaanat ay wa kaana diluhaa qadra shiraak harhkiibaa wuxuu noqday wax aada u yar oo bartanka markay ka baydhay harhka soo baxayaa yar weeye layada xaganay ku maqanto way iska weyntaaye harhka ay reebtay ayaa har aada u yaroo indhasha leega wa sallaa biya alcasra xiina kaana diluhu milah casarkiina wuu itukiyey markuu harhkiisu la egaaday dee macnuhu maaha casarkiiba harhkiisii la egaadee sidaad iska fahmi karayso shay walba marka harhkiisu la agaaday wey ilaa casarkii waa shay macnawiya marka waxa waxaa lagu qiyaasayaa casarka laftiisa lagu qiyaasaya waa shay iyo harhkii marka shay walba harhkiisu markuu la egaaday wasallaa bi yacni almaqrib maqribkiina wuu tukiyey malagu xiina afdala saa'im qofka soomani waktigu afuro waktigu afurana ummaddu way garanaysayo waa marka ay qoraxdu dam tidhaahdo wasallaa biya alcishaaa xiina qaaba shafaq shaayigiina wuu tukiyey waktiga casaanka ama guduudka halkaa ka muuqda weyni uu tago wasallaa biya alfajra subaxiina wuu tukiyey xiina xaruma alطacaamu waasharaab marka cunadiiyo cabiddu ka xaraam noqoto cala saa'im qofka sooman taana way yaqaaneenoo dee waxa weeye waktiga waagu uu si fiican u baryo ee la arko falama kaana alad subaxii dambe macnaa labada jeer ee udhuwii tukiyey baad fahmaysaa inay laba maalmood oo isku xiga mah laba waqti oo kala fog shalay iyo maanta maanta iyo berri way isku xigaan bay ayay kuu caddaynaysaa halkan jumladani falamaa kaana alkad markii aroorta ay soo gashee berri la gaadhay sallaa biya duhra duhurkii wuxuu i tukiyey xiina kaana dilluhu mila dillu kulli shayin mila shay walba harhkiisii markuu isaga la egaaday waa kuwa fuqahadu yaro raaciya wazaada qaliilan bay casarka yidhaahdaan si aanu duhurka aanay isu qabsanin oo duhurka waktigiisii iyo waktigii casarku xadiidku isku baagay marka qolyaha qaarkood waxaa bay leeyihin dee casarka bilowgiisa waa duhurka aakhirkiisa qayb kalena waxay dhahan wazaada qaliilan in yar uun ay udhaxayso wasallaa biyalcasra buu tukiyey xiina kaana diluhu milay marka shay walba harkiisu laban laabkii noqdo waa waktiga loo yaqaano waktulikhtiyaar ama aakhirka waktiga oo dee xadiidka dambe wuxuu inoo sheegi doonaaba in wakti kaleoo kasii dambeeya uu jire waktiga u dambeeye emidi kasii dambeeyay oo dhicidiia wasallaa biyalmaqriba ayuu tukiyey xiina afdara saa'im markii qofka soomani waa furay oo halkaa waxaa kaaga muuqday in w xadiidkani uu sheegay uun labadiisa jeerba maqribku inuu midaysan yahi wasallaa biyalcishaaa buu tukiyey ilaa huluthi leyli saddex meelood oo habeenka marka meeli tagtay wasallaa biyalfajra faasfara subxiina wii tukiyo faasfara wuu iftiimiyey asfiruu bisubx fainahu acdamu liujuurikum subaxa iftiimiya sidaasuu ajrigeedu ku weyn yahi kalasna waynu arki doonaa halkeedaynu ugu tegi insha allah uma iltafata ilaya faqaala yaa muxamed intuu isoo eegay malagu isagoo dee doonaya inaan si fiican uga bogto waxa aan u sheegayo oo dhegaysto ayaa wuxuuhi muxamedow haadaa kaa aan ku tusay waqtu اlambiyaai min qablik nebiyaashii kaa horreeyey waktigay tukan jireen wey wاlwaqtu waktiga laguu sheegay waxyiga laguu sheegayna maa bayna haadayn اlwaqtayn labadaa waqti buu udhaxeeya sidaasi buu xadiidku sheegay waktiyada kale iyaguna nebiga ka sugmay axaadiidta dambe ay tilmaamaysay ku kordhisayna iyaguna waa ziyaado la aqbalayo marka xadiidkaasi wuxuu inoo muujiyey salaadihii waktigoodii hore iyo waktiga dambe waktiga horena waa ka lagu dadaalayo afdalu acmaali asalaatu liwali waqtiha wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam camalada waxa u fadli badan salaadaha oo salaadoo laga tukado waktiga awalkiisa awalkiisana waxaad ku gaadhaysaa inuu galo kadibna adigoo diyaar ah aada aada aadaantooda qiimtood sunnihii iyo faralkiisa racayso ama markuu galo aada weyse qaadashadii iyo sunnayaashii iyo intaa ka horreyso intaasina awal waktigii baad ku gaadhaysa waktigan dambena wuxuu ahaa waktiyada ugu dambeeya ee aanay ahayn inaad la sugto ee duruufiya waxaa ku qabsada mooyaane waxaa xadiidku uu inoo muujinayaa in ay aada usii fiican tahay shayga la yidhaahdo waxbarashada ama aan idhaahne waxbaridda waa atacliim shayga la yidhaahdo camaliga ama ficli in qofkii loo tusiyo oo dhaqanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dhaqankii malaguba saasuu noqday malagu tusaaluu ku siiyey tukashadii nebiga nebiguna ninkii weydiiyey na sug buuri oo nala joogo waa kii laba cisho isna casharka siiyey oo casharka had iyo jeer si nadariya lagugu sheego dhegtun lagaaga sheego ama maqal lagugu siiyo iyo ka muuqaal lagu raaciyaa way kala duwan yihiin oo waxaa la yidhaahda aragtidu saamaynta maskaxda ay ku leedahay ayaa ka badan dhegaysiga sidaa daraaddeed baa idaacadihii waxaa laga doortay tiifiyo la doonayo dadka in lagu qabsado dhakadooda iyo maskaxdooda waa sida uu xadiidku muujinaya inu dee ka arkayno malagii intan umuu sheegin keliyahe waabu tukiyey laba cisho isku xiga waxaa xadiidku uu muujinayaa ambiyadii hore inay tukan jireenba waktigeennan oo kale salaaduna markaa cibaado soo jireena bay ahayd ummaddeenanun kuma bilaabmin waa laga yaabaa inay dee kala duduwanaydoo salaaddii nebi daawuud markuu rasuulku ka warramayay sala allahu calayhi wasalam dee si gaaro ayuu wakhti gaar u tilmaamay habeenkii lix saacadood buu seexanayey markaasuu haddana afar saacadood ayuu tukanayey haddana laba saacadood buu tukanayay dee labadaas saacadood wakhtiga aynu subaxii tukana iyo ayay ku beegmayaan kolka sidaa loo eego adigu cumuuman labadan buu seexanayay marka labadaasi waxay ku beegmayaan waktigeenu tukanayna adigu si kastaba haatee xadiidkani wuxuu caddeeyey ambiyadii hore inay tukanayeen weliba salaadahana xagga waktiga aynu isaga egayn an can cumar bni cabdilcaziiz annahu kaana qaacidan cala almimber madaxweynihii muslimiinta ee cadaalada badnaa ee cumar la odhan jiray mimbarkuu fadhiyey faahara alcasra shay-a casarkiibuu dibdhigay qadar ayuu dibdhigay faahara alcasr casarkiibuu dibdhigay shay-an xoogaah faqaala lahu curwat bnu zubayr taabicigaa jaliilka ee curwat bnu zubayr baa wuxuu ihi amaa ina jibriila calayhi salaam waxaa dhab ah amaa xaqan weeye haddaanay shidnayn bimacnaa alaabay noqotaa ama xaqan waxa dhaba buuri ina jibriila calayhi الsalaam qad akbara muxamada biwaqti salaa waktiga salaada wuu sheegay nebi maxamed faqaala lahu cumaru cumar bnu cabdilcasiis baa waxau ihi iclam maa taquul bal hadda u yaro fiirso curwa waxaad leedahay faqaala curwatu baa wuxuu ihi samictu macnaha ka fiirso waxa aad igu caaridaysaa inuu sax yahay iyo in kale ayuu leeyahay kolkaas faqaala curwatu baa markaa daliilkii soo dhigay si wax isaga dhiciyo wuxuu ihi samictu bashiira bna abi mascuud yaquulu samictu abaa mascuud abaa mascuudin alansaariyi yaquul samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul nazla jibriilu calayhi الsalaam ama salى اllahu عalayhi wasalam jibriil baa soo degay waa daliilkii bukaana nebigaa wuxuu odhanayaa malaggaa soo degay faakbaranii biwaqti salaa waxay u warramay salaada waktigeed fasallaytu macahu waan la tukaday marka war ahaanna wuu ugu sheegay oo cashar ahaan buu ku siiyey camal ahaanna wuu ku siiyey uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu waa shan jeer yaxsubu biasaabicihi yaxsibu yaxsabu yaxsubu marka fadxaha iyo kasruhuna waa isku qolo damuhuna waa qolo gaara yaxsibu iyo yaxsabu waa malaha ayay noqotaa laakiin bidam sida halkan oo kale yaxsubu haddii la yidhaha xisaabinta xisaabina waa tirinaya yaxsubu wuu tirinayaa biasaabici khamsa salawaad shan salaadood buu ku tiriyay farihiisa biasaabici khamsa salawaad sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu shan jeer baan la tukaday fara'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama salla duhra war waxaan arkay buuhi nebigii oo tukaday duhurka xiina tazuulu shams markay qoraxdu bartan ka baydho warubamaa akharahaa inuu nebigu dib dhigana waa laga yaabaa duhurka xiina yashtadu lxar markuu kulaylku adag yahay waa debcin ummadda uu debcinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dhulkuna isku mid maaha meelaha barafkaa iyo iyo dee dhulka ardu xijaaz oo kale isku mid maaha dhimbilaa ka duulaya wakhtiyada khamsiinkuu dhacayo waktigaasuu dib dhici dibri diridi jiray dumar duhurka wara-aytu yusalli alcasr waxaan arkay isaga oo nebi maxamed casarka tukanaya waashamsu murtaficatun baydaau iyadoo qoraxdu sarrayso aada u iftiimayso qabla an tadkhulahaa intaanay soo gelinba assufratu casaanka iyo cawlaanku iyadoo cad oo weli cawlaan aanu ku imanin goortay cadday fallaadhaha leeday waa markay meel sare taaganta war waktigaasaan arkay bun ayaa ninka asxaabiga aanu ka warinaynaa inuu markaa sheegay fayansarifu rajulu min asalaa qof asxaabta iyo ummadda ka midii salaadu ka baxaya casarkii fayaأtii dalxulayfa goobta dalxulayfa la yidhaahdo ee laga xidho xajki iyo cumrada ee koonfurta ku taala madiina ayuu tegaya qabla guruubi الshams qoraxdu intaanay dhicinba qabla guruubi shams xoogaa bay jirtaa dee saacada iyo siyaada loo soconaya iminka ma xadidi kara inta kilomitir ay ahayde waa filaya ilaa lix meel maylaha inay u jirto sagaal kilomitir taqriiban oo la odhan karo dee qofkiina lixdan kilomitir hal saac u socdaa socodkiisu dheerayn iyuu dhexdhexaadka yahay markaa kolkuu dee la tukado nebiga oo waktina lagu qaadanayo casarkii markuu galo ee uu yaraa nusa saace sunnayaashiisii iyo aadaankiisii iyo tukashadiisii iyo adkaartiisii marka la dhammeeyo nusa saacaha iyo saacada iyo bar dambe laba saacadood markuu qofku sii socdo wuxuu halkii tegayaa dulxulayfe qabla guruubi shams qoraxdii oon weli dhicin marka waa laba saacadood muddo lagu qiyaasay wa yusalli lmaqriba xiina tasqudu shams markay qoraxdu dhacdaabuu maqribkana tukanaya wa yusalli lcishaaa xiina xiina yaswaddu lufuq cishaayiga wuxuu tukanayaa markuu ufuqu madoobaado ufuqu aafaaq iyo ufuq waa jiho jihada jihadaasi kolka ay dee iska madoobaato casaankii ka boo wa rubamaa akharahaa waxaa laga yaabaa inuu cishaayiga dib dhigo xataa yajtamica annaasu kay yajtamica annaas si ay dadku usoo ururaan dadkii meelaha kala joogay kolka cishaayiga xasab alaxwaal bay iska ahaydoo marna horey buu ka qadimayaa marna dadku isla sugsiinaya oo waxaa kala jira mawaasimta marna xoolaha horaa loo soo caraabiyaa marna waa la yaro mayracah oo waa la miraah oo beerta iyo xoolahaba mir iyo mayrac waa raagid bay keenaysa in lasoo yaro habsaamo wa salla subxa marata bikalas subxii nebigu wuxuu tukaday hiimamow ama hiimse hiimse wakti aad dhulkuu madow yahay uma sallaa maratan ukhraa mar kaluu subaxa nebigu tukaday faasfara biha wuu iftiimiyey uma kaanat salaatuhu salaaddii rasuulku waxay ahayd bacda daalika intaa kadib attakliis inuu xagga hore ka tukaday iyo madowga xataa maata jeer u dhintay walam yacdu uma gudbinba ilaa an yusfira inuu iftiimiyo mar dambe marka iftiimintii hore walam yacud uma noqonin bare ilaa an yusfira markaa isfiraarkaa hore uu aada u iftiimiyey waxay sheegaysay libayaan iljawaas inuu ummadda u muujinayo in waktigaa la tukan karo xadiidka kalaha subaxa iftiimiyana waa iftiimin aan dee lagu dhowaynaynin qoraxdaeh la hubinayo in waagii dilaacay dee oo khalaska iyo isfiraarka waa labada xadiid midina dhiirinayo midina uu leeyay nebigaasaan u tukan jiray waxay culimmadu ku jamciyeen inaanu ahayn in qoraxda loo dhoweeyo waaga la hubiyo وفي رواaية عن جاaبر qال وxuu hi ثuمa جاءahu للمغرب ayuu u yimi حيiنa aabaت الشhaمس markii ay dhacday يعني min الqd berito وqta waaxida buu ahaa wkti keliya وفي أخرى رiواaية kaloo عن أبي هuريرaةa عن النبي qال وxuu hi ثuمa صلىa بي المغربa malgu مغرب kuwii tukiyey buu نبي محaمed yihi يعnي min الqd berito وqta waaxida marka isaga laftiisa waynu ark in شhaء الlaه inuu wkti kale leeyahay oo ka sii dambeeya waktigaa qoraxlaca marka halkaa waxaad ka aragtay daliilkiibuu keenay curwat bnu zubayr cumar ibnu cabdilcaziiz uu duldhigayuu leeyahay waktigan qoraxda waktiganaad dadka tukisay faahara alcasra shay-an wakti ka horeeya oo dee qoraxdu ay dheer tahay nooshahay buu dadka tukin jiray horew dhaqaaji luqadda markaa lagu wada hadlayaana waa luqatu daliil ile haddii aan daliilla keenin qofna qof waxba ma dheelooo aniguna waan idhi adiguna waa tidhi da aynu isqabsan bay ku ururaysa inkastoo daliilkana dee uu baahan yahay cid aqoon loo si fiican u fahamto oo aan waxay doonto iska odhan can abi muusa ana saa'ila sa'ala الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nin baa nebiga wuxuu su-aalay su-aal falam yarudda calayhi shay-a umuu jawaabin oo jawaab muu siinin rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam xataa amara bilaalan macnaha jawaab hadal ah muusinina wuxuu u diyaarinayaa jawaab ficil ah sidii malaguba isaga labadaba uu isugu daray xataa amara bilaalan ilaa uu nebigu bilaal amar siiyey faaqaama alfajra fajrigu subaxuu ka soo bilaabaya subaxii buu markaa aqiimay xiina shaqa alfajru waktigii uu dilaacay waagu fasallaa wuxuu tukaday xiina kaana rajulu markii uu ninku noqday laa yacrifu mid aan garanayn wajha saaxibi qofkiisa saaxiibkiisa wejigiisa marka saaxiibka miday wada socdeenna waa la odhan karaa isgaranayeen miday dhinaca isku hayaanna wasaaxibu biljambi baa jira qofay dhinaca isku hayaanoo isku berber tukanayaanna waa la odhan karaa aw ama sida qaybtaniba ay sheegtay aw ana arajula laa yacrifu ma garanayo man ilaa jambihi qofka dhinaciisa fadhiya waktiga uu tukiya waxay ahayd waktigaanu qofku si fiican u arkayni wejiga qofka dhinaca dhinaca ku haya ku ag tukanaya ha sawiranun meesha miyaan laydh ka jirin laydh ma jira dee madow baa lagu tukanayaa masaajidkii oo cariishahoo dedan oo hadday bannaan ahaan lahayd ha waa la ysarki lahaa laakiin masaajidka waa cariish dushana dee waxa saaran laamo iyo waxa waa dedan yahay way madowdahay laydhna ma jiro dee waka haddii wax jirana meelaha yar hore iyaba dee wax yar lagu shidayaa shamac iyo wixii la mid ah marka dee qofka ku ag fadhiya hore u arki maysa uma amara bilaalan bilaal buu duhurkii amar siiyo fa aqaama duhra xiina zaalat ishams markii qoraxdu bartanka ay ka leexatay ayaa uu aqiimay xataa qaala alqaa'ilu ilaa uu yidhaahdo qofka odhanaya hadalun sheegaya wax cabiraya intasafa nahaar qofka hadlayaa markuu cabirayo inuu waa wakti odhan karo maalintii way kala barhanta wa huwa aclamu nebiguna isagaa og laakiin inay leexatay wuu ogyahay uma amara bilaalan buu amar siiyo faaqaama alcasra buu aqiimay waashamsu baydaau murtafica qoraxdiina way sarraysaayoo way iftiimaysa wa amara bilaalan buu amar nebigu siiyo faaqaama almaqriba xiina qaamat ishams amar buu haddana siiyey markii qoraxdu damtilo maqrib aqiim buu wa amara bilaalan faaqaama alcishaaa xiina gaaba ashafaq bilaalow aqiim buu idho wuxuu aqiimay waktigii uu dhacay shafaqa shafaq اlaxmar washafaq اlasfar washafaq اlabyad saddexdaasi ashfaaqda ku kala sheegaan culimadu macnaheedu waxa weeyaan guduudka halkaasi malaad buu casiba marka qoraxdu libidho yar cawlcawl buu noqdaa haddana iska cadaan buu noqdaa iftiinuun waa kaa hore casi marka uu tago weeye kaa hore cas baa maqrib ku dhamaada falama kaana min alkad markii berri la gaadhay salla alfajra waاnsaraf nebigu intuu subaxii tukiyey buu ka baxay faqulnaa waxaani adlacat shamsu war qoraxdii ma soo baxday macnaheedu aad buu u dibdhigay halkaa waxaad arkaysaa waktigii hore subaxa lagu soo sheegay wuxuu ahaa xiina asfara marka asfara wuu iftiimiyey bay ahayd kani wuu kasii shisheeyaaba waa wakti dambe oo subaxii u yeesho oo halkii ugu dambaysay markay qoraxdu soo baxaysa waxaa la isweydiinayaa miyay soo baxday mise may soo bixin kaaheedii baa soo muuqda fa aqaama duhra buu markaana aqiimay haddana fii waqti alcasri aladii kaana qabla casarka waktigu shalay tukaday wasalla alcasrana wuu tukaday xiina isfarat ishams qoraxdu markii ay casaatay cadaankii iyo fallaarihii be-een ay casaan u noqotay aw qaala wuxuu ihi amsaa ama uu qofku idhaahdo wuu galabeeyey galab buu tukaday wakti galab ah wakti dee markaa ay dhicid ku dhowdeen wasalla almaqriba buu tukaday qabla an yaqiiba shafaq halkaasna waxaa kaaga muuqday qorax dhicii buu maqribkiina soo dhaafay xadiidkani aad buu xagga dambe uu ka hadlayaa qaybaha dambe shafaqii intaanu dhicin macnaha intaanu casaankii tegin qolyaa qaarkood qowlka raajixay waa ka qayb ka midina intaa qofku uu weysiisanayo ee sunnaha maqribkiiyo sunnihiisa uu tukanayo ayaa uu joogaaba yidhaahda laakiin marka la eego xadiidkan dee sugan waxa uu tilmaamayaa casaankaa xoogga leh ee hore intuu joogo inuu maqribna joogo wasalla alcishaaa buu tukaday ilaa huluthi اleyl habeenka saddex meeloodoo meeli markay tahy oo dee afar saacad haddii labayo toban waktigan iminka aynu inagu sida badan dee dhexdhexaadkii baynu ku nooleen labayo tobanka saacadood haddii lix ilaa lix ama lixda ilaa laga bilaabo markay dhacdo ilaa waktiga waagu dilaacayo haddii halkaa laga qaato way noqonaysaa tobanka ama koob iyo tobanka uma qaala markaa nebigu waxau uhi ayna asaa'ilu can waqti الsalaa ninkii shalayta i weydiinayey ama habeen hore waktiga salaada me dee macnaheedu waanu muuqday ninkii alwaqtu fii maa bayna haadayn waktigu labadaa ayuu udhexeeyaa ayuu rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam marka jawaabtii wuxuu ka dhigay ficil iyo cashar camali ah oo uu qaatay ninkaas xikmadaha rasuulkay ka mid ahay sala allahu calayh wasalam iyo asxaabta sabirkoodii mid ka midii marka loo jawaabi waayo salaadu un bilaabo dee muxuu samayn lahaa war wuu iga aamusay wuu odhan la iska dhaqaajin balaa iskama dhaqaajinine nebigii oo aamusay waxbuu soo wadaa iska sugbuul muusal fududaanin sabirkiisiina wuxuu keenay cashar cilmiya inuu qaato dadkuna u aayay wa fii riwaayati can jaabirin can اnabiy salى اllahu عalayhi wasalama fi lmaqribi binaxwi hada kan oo kale uu sheegay qaala uma sala alcishaaa cishaaigii buu tukiyey ama tukaday qaala bacduhum waxay dhaha ilaa huluثi leyli wa qaala bacduhum waxay dhaha ilaa shadri ilaa habeenka kala barhkiisa markaa riwaayada aada usii durkisa cishaa'iga kala barhka habeenkiisa gaadhsiisa waatayn hore usoo xusnay aimada in badanoo ka mid ay ku tegayeen cishaa'iga waktigiisu inuu ugu dambayn yahay nisfa leylka qayb ka midoo jumhuurtuna waxay ku tegeen intaan waagu dilaacin inuu jiro oo qofka salaada tukada buu ahaa xadiidku maa lam taأti اlأkhraa calaa macnaahu intaanay salaada kala imanin qofka salaadii hore tukada ee waktigeeda ilaaliya marka inaan labadii salaadood halkaa waxba udhexayn baa ka muuqanaya bay leh cumuuman axaadiidta saasaynu ku hayna can cabdillaahi bni camri can nabiy salى اllahu عalayh wasalam annahu qaal waqt الظhri maa lam taxdur اlcasr saasay isugu xigaan duhurka waktigiisu waa intaan casar soo gelin waa tukan kartaa wa waqt اlcasri maa lam tasfara الshams qoraxdu waa intaanay cawlcawl noqon marka dee ay isku baxdo casaan ee cadaankii ka baaba maray sii dhacayso wa waqt اlmagribi maa lam yasqut intaanu dhicin weeye fawru shafaq casaanka xooggiisu fawrku butaacadu ahaa markaa casaanka butaacay markii qoraxdu ay dhacday intaanu casaankaa iyo sagalkaa weyn iyo guduudkaasi dhicin weeye wa waqt اlcishaai ilaa nisfi اleyl shaayiga waktigiisuna waa ilaa habeen barhka wa waqtu salaati اlfajri maa lam tadluc الshams xadiidkaasi warkii uu ku caddeeyey subaxa waktigiisuna waa intaanay qoraxdu bidh soo odhan haddii markuu ragcad tukado ragcadda dambe ay bidh soo tidhaahdo waxaa loo tixgelinayaa ada'an salaadaasi qalan noqon maysa waa ada'an waktiyadii oo isku duuban ijmaalan sidaasuu noqday siduu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam tafsiil ahaan haddaba abi daa-uud markaa isaga wuxuu u dhaadhacay halka tirmidi uu ijmaalka un iyo duuduubka un kaga tegey inuu salaad walba waktigeeda si gaara isu sii dul taago axaadiidta kusoo aroortay ila tafaasiil dheeraada bay kala yeelanayaan baabun fii waqti salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalama wa kayfa kaana yusaliiha salaaddii rasuulka iyo habka uu nebigu u tukan jiray marka loo ego xagga waktiga wey sifatu salaati rasuul min xaysu alawqaat dhinaca waktiyada iyo siduu u eegi jiray rasuulku marka la eego wey can moxamed ibni camr wa huwa ibnu lxasan ibni caliy ibni abi aalib xasan ibnu cali inankiisii weeye qaala wuxu uhi sa'alnaa jaabiran can waqti salaati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam jaabir ibnu cabdilaahi waxaanu salaaddii rasuulka waktigeedii inooga war faqaala wuxuu uhi kaana yusalli duhra bilhaajira harhka digtiisa ayuu tukan jiray duhrka macnaha waktigan aynu waa harhka digtiisa marna waa barqa dheer bayndha marna waa harhka marka uu ku ururo gondaha dabcan dee horeaynu usoo marnay inaanay istiwaha unahayna waxyar dhaafaysa bartanka haajiradu waa waktiga kulaylka ee xaraaradu badanta walcasra waashamsu xaya casarka wuxuu tukanayaa iyadoo qoraxdu noqoshay waalmaqriba idaa qarabat ishams markay qoraxdu dhacdo waalcishaaa idaa kahura annaasu cajal cishaa'iga markay dadku soo bataan wuu qadinaya wa iidaa qalluu markay jamcu yar yihiinna akhara wuu dibdhigayaa wاsubxa bikalas yusaliiha bikalas subaxa wuxuu tukanayaa waktigaa madowgu badan yihi waagii wuu dilaacay laakiin waktigan aynu idhaa nin iyo geed lama kala garan waktigaasuu tukanayaa rasuulku salى اllahu alayh wasalam waqtulfadiilihiis ayaa kaa ah markaa salaada sidaasuu waktiga hore ugu dadaali jiray rasuulku salى اllahu alayhi wasalam sidaasaanu xaaladaha qaarkood u tixgelin jiray ummadda tukanaysa oo marka dhulku kululaado duhurka yaro qaboojiyo dibdhiga buu odhanayay markay dadku jamaca yimaadaan ay camiraan wuu iska qadimayaa marka kale ilaan ummadda ururkeedii iyo jamacii inay ka faa'idaystaan baa la doonaya wuu yar dibdhigayaa saasina waa kayfiyaddii rasuulku saas ahayde laga deenaya calayhi salaatu wasalaam can abi barzata qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yusalli duhra idaa zaalat ishams wa yusalli alcasra casarkana wuu tukanayaa waina axadanaa midkayo layadhabu wuxuu tegayaa ilaa aqsa almadiina madiine meelaheeda u dambeeya wayarjicu waan usoo noqonayaa washamsu xaya iyaday qoraxdu nooshay madiinada dee berigaa wa yaray ile madiinadan imikoo kale maayn madiine xabaalaheedu baqiic ahaayeen bay ahayd baqiic oo masaajkii nebigu imika luuq yaray udhexeeyo oo masaajkii markii la fidiyey dayrkii waxaa isku soo dhawaaday masaajka nebiga iyo xabaalihii baqiic ile imika markaynu halkan deganayn magaalada madi magaaladan oo kale markii asaasantay suuqu meel yar buu ahaa xabaalu halkaasay ahaan sayladu halkan ay ahayd meelihii berigaa saylada iyo xabaalo iyo ahaan jiray magaaladu boqol jeer bay dhaaftay imika markaa madiina tiro kooban baa ku noolay dee koonaha markuu u baxo qofku ee haddana soo jiireeyo waxbaa laga yaabaa inaanay saacad isla gaadhin qoraxdii weli way noosha wa nasiitu lmaqrib waan ilaaway wa kaana wuxuu yihi maqribka waan ilaaway macnaa waktigii uu tukaday wa kaana wuxuu rasuulku ahaa laa yubaalii uma aaba yeeli jirin uma turi jirin un baynu mala aabayeelka odhan karnaa aabayeelkii laa yubaali af carabi uma turi jirin alcishaaa shaa'iga dibdhigiisa ilaa huluthi leyl ilaa habeenka saddex meelooba meel qaala uma qaala wuxu uhi ilaa shadri leyl ilaa habeenka kala barhkiisa mararka qaarkood waktigaa gaadhsiin jiray marka dadku kala raagaan qaala wuxu uhi wa kaana yakrahu nawma qablaha waalxadiida bacdaha waa salaada waxyaabuhu xeerin jiray nebigu ay tahay inaguna inaynu xeerino yakrahu nowm hurda ayuu karaahiyeysan jiray qablahaa cishaayiga intaan la tukanin in la seexdo ile qofkii usoo kici maaye waalxadiida bacdaha iyo sheekaysi iyo caweys la caweeyo cishaa'iga kadib hurdada cishaa'iga ka horeysa halis bay cishaa'iga ku tahy sheekada iyo cawayska dheere cishaayaga ka dambeeyana subuxu hal isku yihi wasadaqa rasuuluna alkariim sala allahu calayhi wasalam bal nooca qayila ee haddana qarxiyo ka war markuu qaybta hore qarxiyo qayilo habeenkii xagga dambena soo dhacyo yidhaahdee uu haddana qarxiyo salaadi dee ma jirto nooca ciyaaraha iyo tiifiyada dawoodaana dee salaadi ma jirto khalaas kowdii ama labadii buu seexanaya afartii saacadood ee hurdada culus uu u baahnaaba waxay ku tegeenba subaxa allahuma ilaa dee qofku haddii uu cilmi usoo jeedo marti uu sooriyeynayo usoo jeedo mudaacabata ahlihi reerkiisa iyo maaweeladooda usoo jeedo cibaada hadduu kusoo jeedo iyo wax sharcigu ogolyaha oon iyana faralkaa dee khatar kusii ahayn wa kaana yusalli subxa buu nebigu tukanaya wamaa yacrifu axadunaa jaliisa iyadoo midkaya aanu garanaynin kala fadhiya alladii kaasoo kaana yacrifhu uu yaqaanay marka ereygii saaxiib aynu soo marnay laba macnuu yeeshayoo midi waxa weeye saaxiib uu yaqaanay midina waxa weeye saaxiib dhinac fadhiya qof dhinac fadhiya ka dhinac fadhiyana ma garanayo kii ay syaqaaneena wejigiisa uu yaqaanayna ma garanayo wa kaana yaqra'u fiiha wuxuu ku akhriyayba subax min asitiina laga bilaabo ila lmia lixdan aayadood ilaa boqol aayadood intaasuu akhriyayay de haddana u adiga arkayo wakti horeu ka baxaya baabu fii waqti salaati duhri ha halkaasay ku dhamaan wallahu aclam